SBS Radio
runtii magaaladu waa waa yaro waa degan tahay hadda wax weyn oo dhibaato ka jira ma laha musharaxiinta imaanaya musharax kastoo yimaado dadka waa soo dhaweynayey waa laga hortagaayey waa lasoo dhaweynayey musharaxiintana aada bay u badan yihiin kow iyo toban iyo wax kasii badan weeye inta hadda maanta waa soddonka bisha nin kasta waxaa la rabaa inuu soo cadeeyo oo soo gudbiyo lacagtana iska bixiyo sida toddoba iyo tobanka oo uga qayb galo marka dadku waa kuresan yihiin isdaba orodkan dadka musharaxiinta ah aada bay maaragtay u magaalada wax kale maanta laga hadlaya maaha musharaxiinta iyo xaalada ho laga hadlaya ayagoo nin kasta qeymeynaya nin kasta si uu arkaayo marka nin kasta iyo aragtidiisa maadaama shacabku aragti iyo hadal maahane doorashada aysan shaqa kuna helo dibutaatayaasha ay dooran doonaan waa garta marka maxaad is leedahay waxyaalaha ugu waaweyn oo musharaxiinta lagu qiimeyn doono way tahay maxay usoo bandhigayaan shacabka iyo xildhibaanada dooran doona horta runtii shacabku waxay jecel yihiin soomaali guud ahaan shacabku waxay aada u jecel yihiin in la helo nabadgelyo iyo mataqaanaa adeega bulshada iyo mataqaanaa maarata cadaalada in la helo shacabku aada u jecel yihiin shacabku waxay jecel yihiin in wax la qabto oo wax la sameeyo wax loo qabto oo mataqaanaa dalkii uu nabad kusoo waaliyo aada u jecel yihiin marka dadku maadaama aysan ahayn xisbi doorashadu aysan ahayn mid sida anagu dimuqraasiyada adduunka ka jirta aysan ahayn dadka dibutaatiyaashaoo baarlamaanka ku jiro ay maanta gacanta ku hayaan maaragtay doorashada qofkii la dooran lahaa shacabku wax hadda oo effect oo xoogle ay kuleeyihiin malaha laakiin waa iska sheeko iyo waxay jecel yihiin dagaala marka geedii wuxuu gacantooda ku jiraa nimanka mudanayaasha ah oo mataqaanaa koonfurka ka tirsan waa gartay marka waxaad sheegtay in bish waa soddon iyo kow maanta berri wixii laga bilaabo in markaasi diiwaangelinta musharaxiinta la samayn doono maxay taha shuruudaha lagu xirayo iyo nidaamka doorasho iyo guddiga maamulaya nidaam ahaan siday u shaqayn doonaan
weli ma ma soo cadda guddigii waa la magacaabay wax kada oo mataqaanaa sida u shaqaynayaan lama sheegin ma soo bandhigin laakiin waxaan rajeynaya waxaan filayaa in dadku ninkii musharax ah ila musharaxiintu waa badan yihiin aada bay u badan yihiin ka lacag baa jirto la bixinayo qofka uu qadamayo in mataqaanaa musharaxa uu uu mataqaanaa yahay lacag la bixinaya waa jirto oo fii ah marka waxaas brosidirkaas markii la maro kadib ayaan rajeynaya ayaa ayaan filayaa inay maaragtay sida u shaqeynaya habkii
waa gartay dood weyn baa waxay ka jirtaa doorka dowladda federaalka ahu ay ku yeelato doorashooyinka ka dhaca maamul goboleedyada gaar ahaan koonfur galbeed dadka qaarkood ay ku tilmaamaan faragelin qaarna ay leeyihiin dabcan waxaad sheegtay musharaxiin kow iyo tobana inay hadda ka qayb galeen haddaysanba ka badnayn qaar badan dhanka federaalka ka yimaadeeno wasiiro iyo maaragtay boosishinay ka hayeen marka doorka federaalka maxaad is leedahay doorashadan
runtii dowladda shacabka iyo dadka dibutaatiyaasha ama m b ah oo ka tirsan koonfur galbeed iyo way ka hadleen ay leeyihiin dowladdu waxay ku haysaa waxay wadataa dad ayagu rabo inay meesha qabtaan ay wadataa oo way ka hadleen midiyahay ka sheegeen waxyaabo badan ay soo midiyaha ka sheegeen baa jirto ay leeyihiin dowladdu waxay wadataa qof ayagu ay rabto inay positionka geyso marka arrintaa waa jirtaa qof ka socoto wasiire ah oo koonfur galbeed dowladda dhexe ka socda waa yimaadeen way ka hadleen waxbay meeshaeeyeen mataqaanaa waxyaabahaasi waa jiraan guuxa asaga ah waa guux aada iyo aada u xoog badan oo mataqaanaa shacabka iyo siyaasiyiinta ay qabaan waa garta marka ma si aan fiicnayn baa loo eegayaa mise dowladda federaalka dabcan maamul goboleedyadu way hoos imaanayaan oo inay qof ay isleeyihiin waad la shaqayn kartaa inay door bidaan inuu meeshaas ku soo baxo waxba dhibaataa male soo maa masaase shacbiga u arkaan mise waxay u arkaan farangelin qaawan oo aan loo baahnayn inay dowladda federaalka arrintaa ku samaynayso shacabku waxay u arkaan iyo dadku waxay u arkaan farangelin inay tahay maadaama ay mataqaanaa yani ummadan lagu heshiiyey federal systemka federaalka adigu waad garan kartaa habka uu shaqaynayo inkastoo midka soomaaliya hadda uusan gaarsiisnayn adduunka federaalka ka jiro iyo habka uu u shaqaynayo aan maaragtay gaarsiisnayn laakiin dadku waxay leeyihiin dowladdu waxay u faragelinaysaa waxay rabaan in mataqaanaa waxay ku xadgudbayaan masiirkii ummadan koonfur galbeed maaha inay soo dhexgalaan ciday ayagu doonayaan ha doortaano maxaa dowladda soo dhexgelina ayay qabaan dadku
waa gartay kolleyba dad badan baa u tartamaya madaxweynaha hadda xilka hayaa ka mida roobow oo hore al-shabaab uga soo goostay ama uga soo baxay baa ka mida hadalhaynta shacabka markaad fiirisid yaa ugu cadcad baa lays leeyahay doorashadan ilaa iyo hadda
weli wax cadcad male waa waa iska daweymaane hadda xeel baa ugu cadcad la dhahayo ma laha ma cadda weli ma cadda balse sida aad taqaanid soomaaliya systemka ay wax u doortaan waa ka gedisadayaa adduunka sida wax loo doorto dibutaatayaasha nasadooda waxaa jiro iska dalweeg noocaasa waddan badan baa jiro dabcan dhaqaalena waa imaan doonaa marka siday noqonayso ma la garan karo ma garata waa gartay genaraal hadda baydhabaad ku sugan tahay waxaan isleeyahay qurba joog badan baa halkaasi ku sugan oo iyagu ama ku jireen musharaxiinta ama iyay ku jireen doorka qurba joogta maxaad is leedahay aada mayay ugu badan yihiin musharaxiinta iyo dadka magaalada jooga ma laga dareemaya qurba joog badan wallahi qurba joog badan oo hadda oo oo joogto malaha waa jiraan dad joogay yimid oo ka tegey marka problemka ugu weyn yani dadka qurba joogtaa aada bay maarata uga yar gaabsanayaan sababtoo ah sisteemadii ay soo arkeen iyo nidaamyadii ay soo arkeen iyo nidaamyada meeshaan ka jira waa wax aada isu diidaya magarata marka saas looma dhex jiraayo oo maaragtay wax ayagu isdaba orodkooda malaha waxa weeye odayaashu meel bay ka qaylinayaan oo waxay leeyihin nalolama tashan qolo kale waxay leeyihiin sidaan wey marka miidiyaha dadku aada bay uga hadlayaan laakiin weli ma cadda yani sida ay xaaladdu noqon doonto waa gartay caadiyan marka doorashooyin ama federaal ha noqoto ama gobollada ka dhacayaan oo madaxweyne la dooranayo waxaa sidoo kale la doortaa marka hore xildhibaanada laakiin koonfur galbeed sidaas maaha hadda xildhibaanada horaa loo doortay sababta maxay tahay waagii hore oo doorashada ka dhaceysay koonfur galbeed oo la dooranayey madaxweynaha la dooranayey baarlamaanka lama dhisine marka hore odayaasha ayaa waxay doorteen madaxweynaha magaa markay doorteen kadib baa markay doorteen kadib baa baarlamaanka la dhisay marka waa la doortay sistamkaasa lagu doortay baarlamaanka gadaal laga dhisay baarlamaankii marka hadda baarlamaankii waa wax dooranaya wallahi koonfur galbeed waa dadka waa waxa weeye mataqaanaa wax hadda ammaanka iyo mataqaanaa nabadgelyada hadda wax dhibaato oo ka taagan ma laha wax problemo oo la sugaayo hadda inuu ka dhacaan lagama yaabo laakiin waa doonayo in wax in wax kasta oo jiro isbedel suubiyo doorasho ay ka dhacdo wax kale oo hadda problem ama problemka ugu weyn oo ka doonayaan ay ka qaylinayaan waxa waaye solameynka dowladda ayaana fara gelinaysa waa midda ay aada iyo aada uga doonayaan aysan rabin waa gartay cid gooniyo aad jeclaan lahayd adiga inay doorashada kusoo baxaan aa noo sheegi karta genaraal wallaahi lama dhihi karo balse geedaanu dadku waxay rabaan waa gooni tanka ilaahayna waa gooni laakiin waxa weeye mataqaanaa hadda ma dhihi karo hebel iyo hebel midna ma dhihi karo mana rabo inaan maaragta ilaaho laakiin kolleyba qofkii markaa waa soo bixi doonaa qofkii marka xafadi u qoro ayaa imaan doono waad ogtahay waxa waaye waxa la yidhaha stateska politica jirto waxay u yara dhowdahay dhaqaalo in maaragta aada loogu bixin doono
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.